الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا بعد kitaaب الxduudi haadaa midkaanu kitaabuxuduudi xuduudii kitaabkeedi weeye xadka xagga luqada waa almancu xagga sharciga xagga luqada waa almancu maxaa manci loo yihi horta maxaa manci loo yihi waxaa manci loo yihi xuduuddu waxay dadka ka mancidaa min irtikaabi alfawaaxish xumaanyaalkii inay ku dhacaan xumaanyaalkii inay ku dhacaan ayay ka mancinaydaa xagga sharcigana waa cuquuba oo maksuusa ah cuquubo gaar ah weeye oo ka dhalanayda dembi gaar ah marka xad waa manci waxaa manci loo leeyahay waxaa ilaahay u jireeyey qofka inay ka hor istaagto ka joojido dembiga iyo xumaanta inuu ku dhaco kitaabuulxuduudi haadaa midkaanu kitaabuulxuduudi xuduudii kitaabkeedi weeye wazaani qofka sinaystaa kaa'inun calaa darbayni laba nuuc korkoodu ahaaday wazaani wow a nusqooyinka gogobol la socoto nusqooyinka gobolna lama socoto azaani qofka sinaystaa calaa darbayni kaa'inun calaa darbayni laba nuuc korkood ayuu ahaaday qofka sinaystaa muxsanun ku la dhowray wa kayru muxsanin iyo mid aan la dhowrin labadaasay u qaybsamaan muxsan waa qof guur soo maray oo la ilaaliyey oo sababkii uu xumaanta iskaga ilaali lahaa ilaahay siiyey hayru muxsanna waa midaan la ilaalin oon cafiifnimo helin oo sababkii uu ku dhowrsa lahaa aan helin wey labadaas ayuu qofka sinaystaa u qaybsan yaha rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaadee waa zaani qofkii zaaniga ahaad kaa'inun calaa darbayni laba nuuc korkood ayuu ahaaday muxsanin ku la dhowroo la ilaaliyey iyo wa kayri muxsanin ku la dhowray qayrkiis falmuxsanu kalmuxsanka xadduhu muxsanka xadkiisu arrajmu dhagax ku dilid weeye qofka muxsanka shuruudda isagaa sheegi doona qofka marka uu muxsan noqonaa shuruuddu waa afar shardiya isagaa keeni doona xadkiisu waxay tahay dhagax in lagu dilo dhagxaantaas waa dhagxaan yaryar oo sacabka saas loogu qaba karo kuwo aad u yaryar maahan kuwo waaweyn maaha mid weyn hal mar haddii lagu fariisiiyo xanuun ma dareemin qofkan waxaa la rabaa xaaraanuu ku raaxaysto markuu ku raaxaysanayo jidhkiisoo dhan aad macaankaas dareemay waxaa la rabaa xanuunka jidhkiisoo dhan inuu dareemo marka hal dhagaxoo weyn lagu fariisiiyo madaxa xanuunkii ma dareemayo iska dhimana lama rabo kuwo yaryar layskaga garaacana waa silac waxaa la rabaa dhagxaan oo sacabkaas muggiis la eg aa lala dhacaa ilaa naftu ay ka dhacdo ilaa naftu ay ka dhacdo aa lagu wadaa waa inu xanuunka jirhkoo dhan dareemo qof xag uga soo tuura mid madaxu ku dhufaa mid lugta mid sararta mid dhabarka mid meel kasta waa inuu xanuunka taabto sidii xaaraanta uu ugu macaansamay jirhkiisoo idil marka muxsan xadkiis waa kaas wa kayrulmuxsani muxsan kayrkiis xadkiisa wa kayrulmuxsani muxsan kayrkiis xadduhu xadkiisu mi'atu jaaldin boqol karbaash wey boqol jeedal ah lagu dhufanaa jeedalka marka lagu dhufanaa laba shayba waa layska ilaalina baalka tara inta lasoo qaato qofku isla kala taago uu ku dhufto ee waaba u dhimana markaas boqolka wax yaroon wax tarayna oo lagu xanjafyana lama rabo waxaa la rabaa qofka inta halkaas gacanta hooseeda ama kakiisha wax yar loo geliyo saas isagoo inuu la dhaco hogaa inuu xanuujiyaa la rabaa ee in la dilo lama rabo in la dilo lama rabo marka boqol karbaash waana xanuun dad badanna waa ka soo qaybgelayaan oo xanuun kale taasaa ah taasaa ka sii xanuun badan taasaa kasii xanuun badan marka xoogaa mid dhexdhexaadaa laga dhigaa halkaasa xoogaa wax loo gelinaa waxaa raba alaabtaas inaysan ka dhicin meeshaa kalkiisha hoosteeda alaab loo gelinaya ila haddii kaloo isla kala taaga markaasuu ku googoyna meeshana qofka dil lama dhihin marka waa uu ku dhufanaa waa ku dhufanaa waa ku dhufanaa waa ku dhufanaa wakayrulmuxsani muxsan kayrkiis ad xadduhu xadkiisu miatu jaldatin boqor jeedal weeye wa taqriibu caamin iyo hal sano masaafiris ah ilaa masaafati qasrin salaada masaafada lagu gaabinaayey intii ka ah loo masaafirina iyo fa agfara waa sidii imaamku uu arko ugu yaraan waxaa la rabaa sagaashan kilomitir meeshii uu ku sinaystay ilaa sagaashan kilomitir meel u jirta ama intii ka badanoo qaadigu u arko ayaa la geyna hadday gabar tahay maxramkeedu inuu la socdaa shardi ah marka la masaafirina waa in maxramkeedii la socdo marka mar alla markay dhaqaaqaana sanadka uga bilaabana wa sharaa'idulixsaani ilaalinta ama dhowridda shardiyaalkeedu arbacatun afar weeye qofka marka la dhihi karo waa muxsan waa in laga helo afar shardi afar shardi waa in laga helo albuluuqu qaangaarnimo kan ugu horreeya waa qaangaarnimo waalcaqlu shardiga labaadna waa caqli marka qofkii sabiga ahaa iyo qofka waalan labadaas muxsan lama yiraa mana noqdaan dhagaxna laguma dili karo maxaa yaele mukallafa maahan haddii saqiirku uu yahay qof mumayis ah oo wax kala garanaa waa la edbina xoogaa ciqaab edbinaha la ciqaaba culummada muslimiintuna waa isku ijmaaceen in la edbinayo la ciqaabayo ciqaab oo uu dembigaas uga haro laakiin xadkaas weyn ma lagu oofi karo qofka waalan laftirkiisa xoogaa nawcanna hadduu wax kala fahmaayo asagana waa sidoo kale wax bartood hadduu fahmaayo asagana waa la edbinaa ciqaab oo edbin ah oo uu xumaanta uga joogaa lagu edbinaa laakiin xadka weyn lagama oofiyo mana lagu lahaa walxorriyatu waa xornimo shardiga saddexaad addoonka nuucu raba ha ahaado kii qinnigaha ha ahaado mubacadkii ha ahaado mukaatab umuwalad muxsan iyo khayru muxsan wuxuu raba ha ahaado ma la xadi karo asaga oo dhagax laguma dili karo isagaa konton karbaashuu iska leey mana isbedelo muxsan iyo khayru muxsan waa isku mid addoonka maxaa waa xoolo qof iska leey ma laga dili karo ilaahi weynaan wuxuu sheegay in xadkiisa uu yahay qofka xortaa xadkiisa barkiisa haddee dilna lama kala bari karo waxa la kala bari karaa waa boqolka karbaash marka kontana lagu dhufanaa qofka addoonka ama guur ha soo maro ama yuu soo mari waa isku mid waa isku mid shardiga afraad wa wujuudulwadci galmoosho waa in la helo fii nikaaxin nikaax uu ku galmoodo nikaaxoo saxiixin saxiixa waxaa la rabaa nikaax saxiixa qofkan inuu galay weliba galmooshana ku galay galmooshada xadka oo axkaamtu ku xidhan tahayna horena waa u soo sheegnay waa qadarka xashafadaa inay qubulka ku qarsoonaato weeye waa qadarka xashafada ama birgooyada ee carruurka meerka la gudo soo muuqata qadarkaas waa inuu xibintii taranka ku qarsoomo khalaas intaas haddii la helo waxaa la idhaha nikaax saxiixuu ku galmooday waana muxsan alaley waana muxsan alaley nikaax faasida sida masaafoo kale iyo waxa la midkaa hadduu ku galmooday hadda qofkan wergiis ma guursan marka muxsan maahan kaasu muxsan maaha nikaax faasiduu ku galmooday marka muxsan maahan maxaa yale weligiisba nikaax xalaala ma helin marka kaas muxsan maahan boqolkii karbaashuu leey walcabdu addoonka iyo wal'annatu addoonta xadduhumaa xadkoodu nisfu xaddi lxuri qofka xortaa xadkiisa barkiis weeye addoonka iyo addoonta ayaga xadkoodu waa qofka xortaa xadkiisa barkiis qofka xortaa waxaan soo ogaannay hadduu muxsan yahay dhagaxaa lagu dilaa hadduu kayru muxsan yahayna waa boqol karbaash waxa kala barmi karaa waa boqolka marka ee dhagax kudil lama kala bari karo marka macnaheedu waxay tahay qofka addoonka rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaado asaga waa konton karbaas weeye fain atayna bifaaxishatin facalayhina niصfu maa cala اlmuxsanaati min alcadaab marka bar weeye ayaga waa xukmu liwaadi liwaadka xukunkiisa iyo wa ityaani اlbahaa'imi xoolaha loo galmoodo xukunkoodu ka xukmi zinaa waa zinada xukunkeeda shiiku wuxuu yidhi waa xukmu liwaad liwaadka liwaadka waa gadaal waxa weeyaan dadka looga tago rag iyo dumar waa isku mide qofkii oo duburkii looga galmoodo wey waa qowmuluudnimo waa dembigii qowmuluud lagu halaagay waa dembigii qowmuluud lagu halaagay iyo xoolaha in loo galmoodo oo raggii ay xoola wax ka dayaan waa xurunkii zinada saas haddii la yidhahdo macnuhu wuxuu noqonaa muxsan iyo qayrmuxsana loo kala qaadaa wey marka mas'alada oo liwaadka madhabku laba qowlay ka qabaan qowl waa qowlkaas uu maatinku maray oo ah xukunkii zinada la marsiina xadiis munkaraha ku soo arooray idaa ata rajulu rajula fahumaa zaaniyaani xadiis oo dhahaya nin hadduu nin u galmoodo waa laba zaanig xadiiskaasaa soo arooray xadiiskaasna waa xadiis munkar ah oo xadiis sugan ma madhabka qowlkaasa ugu raajixsan qowlka muctamadka madhabka shaaficiyada waa in zaanignimo loola dhaqmo oo hadduu guur soo marin oo usan muxsan ahaynna boqol karbaash lagu dhufto hadduu guur soo marayna dhagax nafta looga jaro qowlka kale oo madhabka wuxuu yahay mar walba in la diloon la kala qaadin mar walba inaan la kala qaadin qofka luudigaa ee mar walba la dilo waana xagga deliil ahaan qowlkaasa xoog badan oo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo qayrkood waxay wariyeen nabigu inuu yidhi salى اllahu calيه waslm waa xadiiska tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja ay wariyeene man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luudin faqtulu lfaacila wاlmafcuula bihi nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calيه wasalam qofkaad heshaan asagoo sameeyey shaqadii qowmuluud midka wax sameeyey iyo kan wax lagu sameeyey labadaba dila imaamu tirmidi xadiisku waa xasanu yidhi ibnu xibbaan waa saxiix yeelay xaakim waa saxiix yeelay xaafidu dahabi waa saxiix yeelay sheekh naasiruddiin albaanina wuu saxiix yeelay marka saxaabadana wax khilaafa weligood laguma aragaa la yidhi luudiga in la dilaayo maslada isku khilaafeen waxay ahayd qaabkaa loo dila ee agtooda khilaafo ma oolin qofka luudiga in la dilo weligood wax khilaafa lagama soo rarin saxaabada saas darteed ahlucilmiga gobol waxay dhan waaba ijmaacu saxaaba in la dilo marka waxaan shaki lahayn luudiga in la dilaa daliil ahaan xoog badan madhabkana qowlka maatinku sheegaa ku xoog badan wa ityaanilbahaa'imi xoolo ayaa nin wax ka dayey oo u galmooday saddex qowlee madhabku ka qabaa qowl waa qowlka uu sheegay oo ah inuu zaanigii la mid yahay oo hadduu muxsan yahayna dhagax lagu dilo haddii kalena boqol karbaash qowlkaas waa qowlka u daciifsan saddexda qowl xagga daliil ahaan iyo xagga madhab ahaanba waa daciif qowlka madhabka dhexdiisa raajixa miisaanka badan qofka xoolaha u galmooda waa in la tacsiiro ee xad ma leh sababtoo ah waxay yidhaahdeen fuqahadu xadka waxaa ilaahay u jideeyey in xumaanta looga joojiyo dadka xoolo wax ka doonidoodna dabeecadbaa qofka ka joojinay maahan wax dabeecadda qofku ay ijtihaaydo waa wax u naadir ah oo marmar dhaca marka dabeecadda dadka aaba u diidaydaba wax dadku ku maman yihiin maaha midkii marka la arkaa la iska tacsiiro sidaas weeye madhabka qowlka raajixa qowlka raajixa madhabka waa qowlkaas waa qowlkaas shaarixana waa inii sheegayo laakiin raajix annahu yucazar qowlka saddexaadoo madhabkuna qabo wuxuu yahay in qofkii xoola wax ka doona la dilo ayadana xadiisaa ku soo arooray faqtuluuhu man ataa bahiimatan faqtuluuhu waqtuluuhaa qofkii neef xoolaa u galmooda asaga dila neefkana dila neefka qiimihiisina asagaa laga raba duusan sagu lahayn ta la dilo la gowracoo la aaso waxaa la leeyahay keen adiga qiimi marka laga qaado qofkii xoolaha ha la siiyo asagana la dila marka xadiiskaasna ahlucilmiga gobola qawiyeeye gobolna waa daciifiyeen waman wadica ninkii u galmooda fii maa makaan duuna alfarji farjiga ka sokeeya cuzira waa la tacsiira haddii nin gabar ajnabi ka ah uu ku istimtaaco farjigeedana ma taaban jirkeeda kale xad maahana tacsiir wey tacsiir waxa weeye maa yaraahulqaadi weeye waa cuquubo oo qofka qaadigaa uu siraa qofkaanu waa uga joogaya waa uga joogaya xumaanta ayaa qaadigu ciqaaba walaa yabluqu lama gaari karo huwa imaamkii bitacsiiri tacsiirta adna alxuduud xuduudda kan ugu sokeeya xuduudda meesha ugu yar ma gaarsii karo waa inuu ka yareeya waxay leeyihiin marka fuqahada shaaficiyadu xuduudda waxaa ugu yar haddii qofku xor yahay xadka qamrada oo afartan karbaasha qofku hadduu xor yahay marka uuna sameeyo gabar ajnebi ka ah jirkeediiu taataabtuu ku istimtaacay mana u galmoon gabadhuna haddaysan uusan qasbin waa la midee labadaba waa la tacsiiraa waxaana la tacsiiraa xad aan gaarsiisnayn afartan karbaasha soddon iyo sagaalu gaarsiin karaa soddon iyo sagaal hadduu addoon yahayna xadka addoonku waxaa ugu yar labaatan oo qamra hadduu caba labaatana la xadaahe eel waa inuu addoon hadduu yahay toban iyo sagaal uusan ka badin saasay madhabku leeyihin laakiin bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan nabigu inuu yidhi toban karbash lagama badi karo marka waa inuusan toban gaarsiin sagaal iyo meelahaas ka dhigo bukhaari muslim aana xadiis ku yaalla kifaayatul akhyaarkaana xadiiska waa soo raraya bukhaari muslim inay wariyeenna weli waa inii sheegay marka xagga daliil ahaan sidaasaa xoog badan lama dhaafsii karo waa inu sagaal iyo meelahaas sagaal iyo meelahaas waa inu ka dhigo faslun fii axkaami alqadfi qadafka axkaamtiisii fasalkiisii hada maxalu waidaa qadafa qadaf waa aramyu xagga luqada waa ramyu waa tuurid xagga sharcigana waa alramyu bizinaa calaa jihati tacyiiri litakhruja shahaadatu bizina waxaa la yidhaha qadaf qofku qofka inuu ku tuuro zino oo yidhaha waa zinaysatay asagoo ku ceebayna maahan inuu ku markhaati furaayo haday afar yihiin oo ay markhaati furayaan lama dhihi karo qadaf laakiin asagoo ku ceebaynayuu yidhi waa zinaysatay ama zaanigaa tahay kaasaa la yidhaahdaa qadaf qof qof inuu yidhaha waa zino aflagaadada sharcigu ma ogola ma ogola sharciga waa ku xaaraan ma ogola sidaas daraaddeeda dhammaan dunuubta oo xad mucayana aan sharciga ku lahayn waxaa lagu hor istaagaao loo jideeyey waxaa loo jideeyey waxaa la yidhaha tacsiir qofka qofka hadduu caayo aflagaadada waxa suuqa halleeyey dariiqyada carruurta fasaahaday saas aad tahay abbaa saasa hooyadaa saasa carruurtaas oo kale tacsiir aa loogu talagala tacsiir dembi kasta oo sharciga uusan dhihin intaasa lagu dhuftanaa tacsiira loogu talagala mar haddii sharciga uu ku cadiya wuxuu inu dembiya asii xad go-an uusan u samayn waxaa dadka looga hor istaagaa tacsiirta tacsiiraa looga hor istaagaa waidaa qadafa hadduu ku tuuro faacilku waa arraami midkii tuuraayey kelmadda waidaa qadafa raami kii tuuraayey hadduu ku tuuro kayrahu qof asaga kayrkiisa bizinaa fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday xaddulqadfi qadafka xadkiisii bihamaaniyati sharaa'ida shardiyaalo sideed ah ayuuna ku ahaaday xadkii qadafka sideed shardi sideed shardi alaaatun saddex saddexdoo minhaa sideedda ka mid ah filqaadifi qofka wax qadfaaya ayay ahaadeen saddex shardi waxaa laga firinaa qofka wax qadfay wa huwa huwada waxay u celina saddexdii wa huwa almadkuuru min ahalaaثa wa huwa ayilmadkuuru kan la soo sheego saddexdaa an yakuuna waa inuu yahay qofka qaadifka baaliqan qof qaangaar ah qof qaangaara waa inuu ee haddii qofka wax qadfay uu saqiir yahay xad ma lagu dhufan karo ee waa la tacsiira hadduu mumayis yahay tacsiiru leey waa inuu baaliq yahay caaqilan qof caqlina waa inuu yahay hadduu waalan yahay ma la xadi karo laakiin waa la tacsiira haddii uu wax nuucun dareena leeyahay waa la tacsiira baaliqan waa inuu yahay caaqilan waa inuu yahay wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaanin waalidan mid dhalay lilmaqduufi midka la qadfay midka la qadfay waa inuusan dhalin waalidku caruurkiisa hadduu qadfo ma loo xadi karo ma loo xadi karo saddex shardi weeye marka saddexdaas laakiin saddex kalaa lagu dara saddexdaas saddex kalaa lagu dara baajuurgon xashiyada waynu kuu sheegaa saddexdaba saddexda kaloo lagu dara waxay tahay wa an yakuuna mukhtaaran waa inuu doortay ee haddii la qasbay ma la xadi karo dii lagu igraahay oo lagu qasbay kelmadda inuu yidhaah shardigaas kifaayatul akhyaarkuna waa ku dara laakiin labada kaleu ka tega wa an yakuuna multaziman wa an yakuuna multaziman lilaxkaam waa inuu yahay qof axkaamtii shareecada islaamka iltizaamay oo yidhi waa u hoggaansama ee gaal xarbiya hadduu yahay maya xad laguma leh gaal xarbiya dagaalaba naga dhexay soo maha qof axkaamtii shareecada iltizaamay waa inuu oo muslim ah ama gaal dibiya qofkaasaa xadka lagu yeelana axkaamtii shareecada inuu u hoggaansamo oo lagu xukmiyo qof ogolaaday waa inuu shardigii shanaad wey wa anlaa yakuuna ma'duunan fi lqadfi waa inuusan ahayn mid loo fasaxay qadafka haddii qofka la qadfayo yidhi iqadaf markuu qadf iqadaf markaa jooga iqadaf markaasuu qadfay yidhi zaanigaad markaas soo dacweeye zaanigu yidhi xale adugu ma tiri dheh haa khalaas waxba laguma lah hale adaa u fasaxay adaa u fasaxay waa inausan u fasixin saddexdaasaa lagu daraa marka halkaas qaadifka lix shardiya loo fiirina saddexda matnigu dhigay waxaa lagu daraa wa an yakuuna mukhtaaran wa an yakuuna multaziman lilaxkaami wa anlaa yakuuna ma'duunan lahu fi lqadfi saddexdaasaa lagu daraa wa khamsatun shan shardina fi lmaqduufi midka la qadfaayo ayay ahaadeen shan shardina waxaa laga fiirina midka la qadfaayo markaa shan iyo lix la isku daray koob iyo toban shardii noqdeen koob iyo toban shardii noqdeen wa huwa halkaa loo celinaa almadkuur min alkhams shanta la sheegay wey almadkuur bimacnaa madkuura loogu celina wa huwa shantii an yakuuna waa inuu yahay maqduufka la qadfay musliman muslim waa inuu yahay midka la qadfay waa inuu muslim yahay waa inuu muslim yahay midka la qadfay ee gaal hadduu yahay maya loo xadi maa qofka muslim waa inuu yahay baaliqan qof qaangaara waa inuu yahay saqiir haddii la yidhaha zaanigaa tahay loo xadi maahay qofkaas waa la tacsiira caruurta caaye caaqilan waa inuu yahay qof waalan qofkii yidhaha zaanigaa tahay ma la xadaayo oo xadkii laguma le laakiin waa la tacsiira hadduu ahlu tacsiir yahay xuran qofka la qadfay waa inuu xor yahy ee addoon qofkii yidhaha zaanigaa tahay ma la xadaayo waa la tacsiira cafiifan qof dhowrsan waa inuu yahy oo saddex shay ka dhowrsan waa inuu ka dhowrsan yahay zino waana inuu ka dhowrsan yahay addoonkiisa inuu liwaad ku sameeyo waana inuu ka dhowrsan yahay xaaskiisii inuu gadaal uga tago saddexdaas waa inuu ka dhowrsan yahay saddexdaas mid ka mida hadduu ku dhaco zaanig la yidhaahdo ee haddexaa laga hadlayay rumaa laga sheegay saddexdaasba waa inuu ka dhowrsan yahay oo uu zinadii ka dhowrsan yahay liwaadkiina uu ka dhowrsan yahay liwaadkii waxaa soo gelaya addoonkiisii xaaskiisii kulli aa soo gelaya marka cafiif waa inuu yahay cafiif waa inuu xadkii marka qadafka wayuxaddu waa la xadaa alxuru qofka xortaa amaaniina sideetan qofka xortaa sideetan jeedala lagu dhufana waalcabdu addoonkana arbaciina afartan jeedal wayasqutu waa dhacaa xadulqadfi xadulqadafku marka waa xaqulaadami zinaduna xaqullaahi u ahaa isma lah kana waa xaqulaadami qofkii la caayaya xaqan iskale ad xadka zinada qof cafi karaa ma jirin laakiin kan waa la cafi karaa ilaa qofa iska leh marka xadulqadafka waa dhaca haddii ninku xaaskiisa uu qadfo saddex arrimooduu mid uga dhici kara qof aan xaaskiisa ahayn hadduu qadfana qofkuna laba arrimooduu mid uga dhici kara rag iyo dumarna waa isku mid qadafka wayasqutu waa dhacaa xadulqadfi bialaaati ashyaa saddex shayuu ku dhacaa iqaamat lbayina iqaamat lbayina markhaati la soo oogideed axaduhaa saddexdii midkeed iqaamatulbayina waa markhaati in la soo oogo hadduu markhaati u keeno qofuu yidhi waa zaanig afar ninoo markhaati oo caadilinuu keeno inuu zinaystay khalaas xad laguma leh xad laguma leh aw cafwulmaqduufi ama kii la qadfaya iska cafiyey kii la qadfayey hadduu iska cafiyo khalaas haddii xad laguma leh xadkii ciddii xaqa u lahaa baa cafiday labadaas marka xaaskiisa hadduu qadfo iyo hadduu qofku qof kala qadfo ama gabaraa nin qadaftay ama ninaa qof kala qadfay kulli waa isku mide labadaas arrimood waa ku dhaca arrinta saddexaad waxay qaas u tahay nin xaaskiisa qadfay bis wey awil licaanu licaan ayuu ku dhacaa fii xaqi zawjati xaalu ahaaday dee qof kale licaan ma sugan ninkii xaaskiisii qadfay waxaa la leeyahay afar markhaati keen hadduu waayo xaasku hadduu keeno waa ka dhaca xadku hadduu waayo xaaskiisa u cafidana waa ka dhaca haddaysan u cafin markhaatina uu waayo dariiqa saddexaadoo u furan waa licaanka aan soo marnay afartii goor inuu dhaarto marka saddexaadna uu yidha lacnad korkayga ha ahaato haddaan been sheeg afar goor marka hore inuu dhaarto afar goor marka shanaadna uu yidha lacnad korkayga ha ahaato haddaanba been sheegayo xad saas uga dhaca awil licaanu licaan fii xaqi zawjati xaalu ahaaday faslun fii axkaami alashriba cabitaanada axkaamtoodu uu fasal yahay iyo wa fi lxaddi almutacalliqi bishurbihaa xadka ku tacalluqa cabitaanadaas cabitaankooda waman shariba qofkii caba khamran qamro aw amase sharaaban cabitaan cabitaankoo muskiran wax marqaamiya yuxaddu arbaciina afartan jeedala laxada ir wuxuu yidhi qamro qofkii cabu yidhi ama qamre ma cabine sharaab kaloo wax marqaamiyo cabay og arrintaas waxay tahay waxaa laysku khilaafsan yahay sharaabka haddii laga sameeyo canab waxaan ahayn wax aan canab ahayn haddii laga sameeyo uuna wax marqaaminayo qamra ma la dhihi karaa mase lama dhihi karo cabitaankan waxaa laga sameeye wax aan canab ahayn timiraa laga sameeyey canageelaa laga sameeyey shaaha laga sameeyey zabiibaa laga sameeyey galleeyaa laga sameeyey wax kalaa laga sameeyey waxna waaba waana daroogo haddii la caba waa lagu maqaama ma la dhihi karaa qamro xagga luqada waay xugun lagama hadlayo xugunka waa qamri nabigaa yidhi sala allahu alay slam kullu muskirin khamru wax kastoo wax marqaamiyaa waa qamru wa kullu khamrin xaraam qamro dhanna waa xaaraam musani ardagii shaafici wuxuu yidhi haah cabitaan kasta oo wax marqaamiya magacaasuu wax ka wadaaga maxaa yeelay lianna alshtiraaka fi sifati xashada ini dhiga lianna alshtiraaka fi sifati wahiya aliskaaru yaqtadi alshtiraaka fi lsmi biariiqi اlqiyaas luqadu qiyaas ma ku sugnaataa masaladii la dhihi jiray wey luqadu qiyaas ma ku sugnaataa waa masaladii la dhihi jiray wuxuu leeyahay mar haddii sifadii la wadaagsaday waxay keenaydaa wadaagsigaa sifadu waa maxay marqaaminta darooganimada sifadaas haddii la wadaagsaday wadaagsigaasaa keenaya magacana in la wadaagsado xagga dariiqada qiyaaska xagga luqada arrinkaasuna waa bannaan yihuu yidhi cindal adfarina culummada badankooda agtooda waana sida xadiidka nabigu leeyahay kullu muskirin khamr wax kasta oo wax marqaamiyaa khamre leeyahay wa kullu khamrin xaraam cumar ibnu khadaabna uu dhihi jiray alkhamru maa khamara alcaql khamru waa wixii caqliga dooriye sidaas musani iyo culummadaasaa mareen raafici wuxuu yidhi ma la dhihi karo ilaa majaas ahaan maahan agarka culummaduna sidaasay mareen waana dariiqa raafici midda uu ku socdo maatinka abusujaac dariiqadaas ku socda oo ah wixii canab laga sameeyee wax marqaamiyaa magacaan iska leh cabitaanada kaleo wax marqaamiyaa magaca lama laha saasuu ku socdaa maatinku qowlka raaficiyu ku socdaa saas darteed isku cadf lianna alcadfa yaqtadii almuqaayara macduufkii macduuf caligu inay kala duwan yihiin asal saasaa waman shariba qofkii caba khamran cabitaan oo canab laga sameeyey oo marqaaminaya qofka ow sharaaban ama cabitaan kale cabitaankaasoo muskiran qofka marqaaminaa yuxaddu waa laxada arbaciina afartana laxada waa qofka xorta addoonkana waxaa laxadaa labaatan addoonkana waxaa laxadaa labaatan sharxo inin dhigaa wayajuusu waxaa bannaan an yabluqa alimaamu imaamku inuu la gaaro bihi bilxaddi xadka amaaniina siddeetan sida cumarba yeelay siddeetan calaa wejhi tacsiiri tacsiir wedkeeda afartan kale tacsiira laga dhigaa waxaa la leeyahay qamra markuu cabo caqligaa lumaa caqligu markuu lumana dadkuu qadfaa qadafkana ilaahay siddeetan ha lagu dhuftuu yidhi saasaa lagu keena siddeetan ha lagu dhufto allaa yidhi qadafka qofkuna markuu marqaamo dadku waa caaya waa la ogyahay inuusan afkiisa dhowray marka halkaasna waa la gaarsiin karaa halkaasna waa la gaarsiin karaa wayajibu waa waajibayaa huwa xadkii faacilka xadkii u celi wayajibu lxaddu xadkii waa waajiba calayhi calaa shaaribilmuskiri qofkii wax lagu marqaamo cabay xadku waa ku waajiba waana cabitaani ogow qaadka maa qaadka iyo xashiishka iyo kaniiniga iyo maya ayaga ciqaab kale iyo tacsiira laga aadi karaa qamra lama yidhah qamradu waa cabitaan waa cabitaan laakiin waxa weeyaan xashiishkaoo kale qofka cuna daroogo waa cuna haddee waaba wixii ugu qatarsanaa laakiin xadka qamrada laguma dhufan karo ma lagu dhufan karo ama qaadu cunay ama xashiish cunay ama tobaaku cunay ama un wax kaleeto kaniiniyuu laqay waa un qaadigu tacsiiro tacsiir uu xumaanta u celi kara ama ha xiro ama ha uleeyo laakiin xadkii qamrada maya kan sharaabaa la rabaa cabitaana laga rabaa meesha wayajibu xadku waa ku waajiba calayhi calaa shaaribi lmuskiri qofka cabay wax lagu daroogado lagu marqaamo biaxadi amrayni laba arin midkoodu kula waajibaa bilbayinati markhaati waa kula waajiba laba nin oo caadiliinaha markhaati ku furay inuu caday aw iliqraari ama qirasho isagu qirtay ama qirashaas walaa yuxaddu qofka laguma xadi karo bilqay'i matag iyo walistinkaahi ur meeshaanu hadda qamro mataga markuu cabaar socdaba le markaasu sii dayna arwaa cabay soo qabta lama dhihi karo sabab u cabaa taqaan adugu inuu ku qaldamaa dhacda in lagu qasbaa dhacda waxaan wax badan ama waa kuu soo uray qamrada urkeediya kaaga soo uray inta sanka la saaro la dhihi maayo qamrad cabdi maxaad u ur ursana ka rabta marka qamru meeshaan ma tagaayey ma lagu xadi karo sababtoo sababo badana dhici kara inuu cabitaan caadiya inta moodo iska cabaa dhacda waxaa dhici karta inay waxaanu caloosha isku bedeleen oo ay caloosha qamro ku noqdeen iska dhici karta waxyaalo badanaa dhici kara itra'ulxuduudda bishubahaadna waa taalla marka shubhooyin badanaa ku jira waa matagay iyo waa ka soo urayda qamradu waxaa la idhi qaabay u urtay leedahay marka qaabkii urkeediiaan ka soo uriyey lama ogolo dad kale lama ur uriyo laga leexdaa walaa yuxaddu laguma xadi karo bilqay'i matag iyo welisinkeehi ur faslun fii axkaami qadci sariqa wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabina